yeremyah cudubka toddobiyo afartanaad kan waa ereygii rabbiga oo reer falastiin ku saabsanaa oo nebi yeremyah u yimid intaan fircoon gaasa wax ku dhufan ka hor rabbiga wuxuu leeyahay bal ogaada xagga waqooyi biyaha ka soo kici doona oo waxay noqon doonaan webi aad u daadanaya oo waxay qarqin doonaan dalka iyo waxa ku dhex jira oo dhan iyo magaalada iyo wax dhex deganba oo markaas ayaa raggu qaylin doonaa oo dadka dalka deggan oo dhammuna way wada ooyi doonaan gurdanka qoobabka fardihiisa xoogga badan iyo yaacidda gaarifardodyadiisa iyo xiinka giraangirihiisa aawadood ayaa aabbayaashu ayaan dib u dhugan doonin carruurtooda waayo gacmahoodu cabsi bay la taagabeen waana maalinta u imaanaysa inay reer falastiin wada baabi'iso iyo inay kaalmeeyo kaste oo hadhay turoos iyo sidoon ka baabi'iso waayo rabbigu wuxuu baabi'in doonaa reer falastiin iyo kuwa hadhay ee gasiiradda kaftoor oo dhan baroorasha gaasa heshay ashkhelonna waa lala baabi'iyey kuwii dooxadooda ku hadhay ilaa goormaad isgogoynaysaa rabbiga seeftiisay ilaa goormaad xasilloonaan la'aanaysaa galkaaga gal naso oo xasilloonaw sidee baad u xasili kartaa iyadoo uu rabbiga ku amray casqeloon iyo badda xeebteedaba ayuu iyada ku amray